barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacanon wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco laba iyo tobanka bisha mey sanadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegaystayaal aannu idinku hayno barnaamijka dhallinyarada maanta ee duurnimadan maanta waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maalinta jimcaha xilligan oo kale aad ka dhegaysataan laantaaf soomaaliga ee v o a toddobaadkanna waxa aanu ku eegi doonaa dhaqankii hore soomaalida iyo weliba guurkii qarsoodiga ahaa ceeb bay ahayd gabdhaha la masaafays gabadhaas ceeb bay ku ahayd faxshar bay ku ahayd waxaan la samayn jiri uun marka dambe waxuun iska xaal mastuura oo ninkii uu yimaado oo markhaati loo helo oo ninka meheriye la doono oo sidaas loo raadsho oo la caddeeyo ayay ahaan jirta haddii la waayo caddayntaas waxaanad gabadhaas mid ceebaysan
heesaha aan idinku talagalnayna waxaa ka mid ah
jaalla hadalkaiga daa sidoo kale dhegaystayaal waxaa aad idaacaddaydan duhurnimo ku maqli doontaan oon ka maqnaan doonin islamarkaana aad dhegaysan doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khamiistii qiray inuu weydiiyey madaxa hay-adda demibaarista maraykanka in haddii ay baaritaan ku hayso hay-adda isaga iyo in kale waraysi uu siiyey telefishinka m b c news ayuu ku sheegay trump in agaasimihii hore ee f b i da maraykanka james comi uu caddeeyey in hay-addu aysan isaga baaritaan ku hayn madaxweyne trump ayaa tallaadadii shaqada ka fariisiyey agaasimihii hay-adda f b i da comi waxaana tallaabadaasi ka dhashay walaac dhinaca siyaasadda oo gudaha maraykanka ah james comi ayaa waday baaritaan ku aadan shaki laga qabo in ruushka uu fargelin ku sameeyey doorashadii madaxtinimo ee maraykanka ka dhacday sanadkii hore nin maraykana oo xubin ka ahaa ururka alqaacida kaasi oo isu bedelay nin sirta u soo gudbiya dowladda ayaa laga sii dayn doonaa xabsi federaaliya kadib markii akhbaaraad muhiima uu siiyey mas-uuliyiinta dowladda maraykanka xaakim federaali oo ku sugan gobolka new york ayaa shalay brian neil frines ku riday xukun xabsi ah oo siddeed sanno iyo saddex bilood ah hase yeeshee maadaamuu hore xabsiga ugu jiray muddadaasi ayaa la sii dayn doonaa wuxuuna weligii ahaan doonaa qof dusha sare lagala socdo dacwad oogaha dowladda ayaa sheegay in akhbaaraadka uu brian neil siiyey dowladda lagu tilmaami karo kuwii ugu muhiimsanaa abid uu bixiyo qof xidhiir la leh kooxda alqaacida
duhur wanaagsan dhegaystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayey v o a washington dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin kasta oo jimcaha aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a xiliyadan oo kale waxaa muqdisho kusoo diyaariyey wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka dhaqanka oo toddobaadkeeda xilligan oo kale aad ka dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada v o a toddobaadkanna barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa waxaa loo yaqaano guurka qarsoodiga ah ama meher xadka dhaqankii hore soomaalida xaggee buu kaga jiray sidee baa loola macaamili jiray gabadha la meher xado ama guurka qarsoodiga ee loo yaqaan qudbasiraha gasho
awangalaistagoo haybagaar ahaaneda kuulaheenu siiyo
waxaa nooga sheekayn doona abwaan soomaaliyeed cabdulqaadir ashkil oo uruuriya xogaha la xiriira meherxadka ama guudka qarsoodiga ee loo yaqaano qudbasiraha ee marka hore kusoo dhawow barnaamijka dhaqanka aada baad u mahadsan tahay sidee bay ahayd guurkan qarsoodiga ee loo yaqaano qudbasiraha ama meherxadka
run ahaantii aada bu u yaraa soomaalida hore waxa la yihahdo meherxadka la yihahdo aada bu u yaraa weli waxaa la odhan karaa farakuteris buu ahaa waayo gabadhu hadday meherxaddo laba mid bay ahaan jirtay meherxad si caadiya u dhaca iyo meherxad gabar ninkeedii dhintay oo la dumaalayo ay nin kale meherxaddo labu kaasina noqon jiray in gabadhaas nin reerka ka mid a ay meherxaddo sidaasna loogu daayo iyo in ninkaas iyo gabadhaasiba ay noqdaan kuwa ka baxa reerka oo marna aan soo gelin laakiin meherxadka caadiga ah soomaalidu waxay u tiqiinay masaafada ama gabadha lala baxo dabadeedna guurku wuxuu ahaa horraantiisiiba inuu u qaybsamo marka la guursanaya gabadha laba nooc ama laba qaybood marka koowaad gabar la meherxaday ama la masaafaystay iyo gabar la yidhaahdo madalku doon ama gobolka doon tolka laga doonayo sidaasuu guurku u dhici jiray laakiin aada iyo aad ayuu u yaraa meherxadku wuuna keeni jiray sida badan dhibaatooyin xagga qoyska ah oo gabadha iyo reerkeeda iyo xididtinimadii in ay dhibaato soo gaarto oo xiriirkaasi uusan xumaanin sida badan laakiin markaad fiiriso dhaqankii hore soomaalidu waa tan masaafadan fog gabdhaha lala soo bixi jiray aada bowna marka loo eego doonashada in reeraha laga doonto gabdhuhu way ku yareed baa la yidhaahdaa miyayna taa jirin way jirtaa sababaa jira laakiin maxaa keenaya gabadha in la doono waxaa keenaya dhaqaalaha ku xiran gabadha oo laga rabo oo loo yaqaano xaragada ama yardaha ama gabaatiga oo aada iyo aada runtii u fara badnaa oo gabadha dhifa ayaa la dooni jiray waxaa laga carli jiray dhaqaalaha waayo culummada lafteeda wax meherisa meelo kala fog ayay joogi jireen waxayna aada u yaqiineen ilaalinta masaafada iyo inta gabadhu ay ka xirmayso laakiin haddii dib loo fiirshana ma aysan lahayn khilaaf dambe laakiin waayada dambe masaladaas masale la isku haysto oo masale khilaafi ah xagga shareecada islaamka ayay noqotay laakiin axaadiis iyo nusuus cadcad oo aada iyo aada u caddaynaysa gabadha in la guursado lagana guursado ehelkeeda ayaa aada u badan
markuu yimaadaa meherxadka midina waa mid markiiba laga daba yimaado reerihii ay xilli xumayn bay bixin jireen markay timaado meherxad in caruuri ku dhalato see la yeeli jira
wallaahi meherxadkaas waxay tiraa soomaalidu horgal ayaa la yidhaahdaa wuuna yaraa waxaa laga yaabaa gabadhaas iyo ninkaas iyagoon gaarin ii sheeg muxuu ahaa meeshii loogu talagalay ee nikaaxa guurka ahayd cunuga gala wuxuu la odhan jiray horgal laakiin wax aada iyo aada u yar oo farakutirisa oo mujtamaca aan saameyn weyn ku yeelan buu ahaa hadday dhacdana laba mid baa dhici jirtay in gabadhu ay deegaanka ka hayaanto oo ka salkacdo cunugaasina iyo iyadu cunugeeduna ay tagaan soomaaliduna aad bay u nabceeyo u nabcaayeeno waa lagu caayi jiray ragga wiilka abtiyaashiisa ama inantooda ay garcatay ama wacalqaaday ceeb bay ahayd waxaaba halis ahayd in ayada iyo cunugaba la dilo
hadday dhacdo dabcan kama hadlayno horgalkan iyo iyo laakiin haddii meher looga dhintay oo nin qabay laakiin qarsoodi ahayd waa qudbasira waxaan ka hadlayne cunugaa muxuu xuquuqu yeelin jiro reerkaas
kuu sheegayo haddii gabadha nin ka dhintay baan ku weli oo gabadhaas ninkan aan lagu ogeyn maya gabadha nin baa ka dhintaan ku weli gabadhii laba nooc u dhici jiray gabadhaas in gabadh la masaafaystay oo sidaas loo guursa inaad tahay iyo in gabadhii meherxad gabarh dumaal ah oo reerkii deggan oo soo dhaqmaaday nin u dhuunto ninkaasi laba mid ahaan jiraan in uu reerka uu gabadha dumaasha iskale uu ka mid yahay iyo in uu nin dibadda ka yimid oon reerkii ahayn uu yahay haddii uu reerkii ka yimid oo reer ku jiro oo meherxaday saasaa loogu dan jiray hadduusan reerka ahaynna yardihii iyo xoolihii iyo wax looga baahnaa ayaa mar labaad laga qaadi jiray ninkan hadduu gabadha aman ka rabo cabdulqaadir haddaan eh, si kale u dhigo su-aashayda eh, waxaa dhacdo in eh, gabar la la khudbasiraysto khudbasirahaasna aan la ogaanin labadii qof ay sogna in qofkii ilaahay oodsado qofka geeriyoodo gabadha uur baa kusoo bixi kara caruur bayna dhashaa uurkaa markuu soo baxo wiilkaa reerka kusoo biiro ama gabadhaas laakiin dareeruhu aysan ogeyna tira hebel dhintayaa cunugan iga dhalay muxuu reerka ku yeelan jira cunugaas Een, laba saamood buu sam- uu samaynayaa horta barnaamijkani waa barnaamij ee, soo gelidda iyo nolosha magaalada iyo magaalowga keenay wey. wuxuu keenaa laba arrimood buu keenaa dadkii hore baan rabnaa inaan ka jawaabno maxaa laga samayn jira waxaa la samayn jiray ceeb bay ahayd gabadhaas ceeb bay ku ahayd faxshar bay ku ahayd nolosha iyo reerkana mid ka dhacda ayay ahayd ceeb aan yarayn bayna ku ahayd waxaan la samayn jiri uun marka dambe un wax un iska xaal mastuura oo ninkii uu yimaado oo markhaati loo helo oo ninka meheriye la doono oo sidaas loo raadsho oo la caddeeyo ayay ahaan jirtay haddii la waayo caddayntaas waxaa ahayd gabadhaas mid ceebaysan oo garcatay oo kale loo loo aqoon jiray haddii la caddeeyo haddii la Ugu meero jir.
caddeeyo oo inay mehersan tahay markhaatigeeda iyo shuhuuddeeda lasoo helo gabadhaasi gabdhaha la masaafaystay ayay la mid ahaan jirtay cunugaa dhashana cunugaasina cunug aabbale ayuu ah inayahayga baad tahay gobgobii dhasha tahay gacaliyo xulba tahay awangalaa istago haybad gaar ahaaneda kulehin siiyo loogeed fariisto gudi ay ku kulanto golo laysku siiyo lagu doontay baa tahay awangala istago hayba gaar ahaaneda kulahin siiyo loobyada fariisto wadi ay ku kulanto gola laysku siiyo lagu doontay baa tahay
intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka dhaqanka ee toddobaadkan waan u mahad celinayaa mar kale abwaanka barnaamijka nagala qayb gala cabdulqaadir ashkin barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyey anigoo cabdulqaadir maxamed cabdulla ah intaanu kulmi doono barnaamij ka lamida nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed cabdulle iyo weliba barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka oo uu magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey waxaanad ku dhagaysanayseen v o a washington gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna haddii aynu idaacaddeenna duhurnimo hore uga sii soconno dhinacii kaalmaha heesa haddii aynu jilleecno waa heestii jaal iyo weliba hodan cabdiraxmaan
عالشغب يجرى jechuudhe. Maxaan kuu jawaabaa? Jismiga iga mooye, miyaan kulaba joogaa? Maxaan kuu jawaabaa? Jismiga iga mooye, miyaan kulaba joogaa? Joogaa, miyaan kulaba joogaa? Maxaan ku jawaabaa? Jismiga iga mooye mooye, miyaan kulaba joogaa? Maxaan ku jawaabaa? Jismiga iga mooye, miyaan kulaba joogaa? Joogaa, miyaan kulaba joogaa? inkastoo ku joogsado qalbi jeelan caashaaqo nafujeeda ruux kale nafujeeda ruux kale kuma jeexin kuma jeexin kuma jeexin jeexayse inkastoo ku joogsado qalbi jeelan caashaaqo nafujeeda ruux kale nafujeeda ruux kale kuma jeexin kuma jeexin kuma jeexin jeexayse Yeah. Maxaan ku jawaabaa? Jismiga iga mooye, miyaan kulaba joogaa? Maxaan ku jawaabaa? Jismiga iga mooye, miyaan kulaba joogaa? Joogaa, miyaan kulaba joogaa? Maxaan ku jawaabaa? Jismiga iga mooye mooye, miyaan kulaba joogaa? Maxaan ku jawaabaa? Jismiga iga mooye.
yaa salaam miyaan kula maxaan kulaba joogaa jismigayga mooye miyaan kulaba joogaa yaa salaam waxaan filayaa heestaasi inaad si weyn uga wada hesheen hodan cabdiraxmaan iyo weliba heestaasi jaalle waxaad ku dhegaysanayseen barnaamijkii dhallinyarada maanta ee duhurnimo haatanna waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan barnaamijkii ciyaaraha iyo weliba nuur xasan nuur oo istuudiyaha igu heliya
haddii aan ku horreyno waxaa dhegaystayaal xalay dhacay kulamo ka tirsan koobka yurub league iyadoo kooxaha manchester united iyo kooxda kale ee ix ay isugu soo hareen ciyaarta kama dambaysta ah ee fainalka ayakas waxa ah ay celcelinta goolasha labada lug ay la ciyaartay lyon ay uga badisay afar gool iyo saddex inkastoo kulankii xalay ay lyon saddex gool iyo gool ku badisay manchester united-na waxa ay ka taqallustay kooxda celta vigo ciyaartii xalay waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah hase yeeshee lugtii hore ayay united ku soo badisay hal gool iyo eber sidaasi ayayna isugeynta goolasha laba gool iyo gool ay ugu soo baxday ciyaarta kama dambaysta ah ee fainalka ayaa waxa ay ka dhici doontaa dhammaadka bisha juun ee soo aadan caasimadda dalka sweden ee stockholm ingiriiska haddii aan eegno kooxda kubadda cagta chelsea ayaa maanta hanan karta horyaalka haddii ay ka bidiso kooxda kubadda cagta ee west bromwich albion kooxda kubadda cagta everton waxay la ciyaari doontaa naadiga watford caawa labadaasi kulan ayaana dhici doonaa caawa fiidkii horyaalka dalkaasi ingiriiska tababaraha kooxda chelsea antoni conte ayaa noqon doona horyaalkiisii ugu horreeyey haddii uu caawa kooxdiisa uu guul u horseedo waa horyaalkiisii ugu horreeyey ee uu ku guulaysto meel ka baxsan dalka talyaaniga horey ayuu u soo leeliyey kooxda yuventus oo uu u qaaday saddex horyaal talyaanigana waxaa lagu kala bixi doonaa horyaalka isbuucan oo ay kooxda yuuba qaadi kartaa haddii ay ka bidiso axadda kooxda kubadda cagta roma oo ay kula ciyaari doonto magaalada roma laakiin caawa laba kulan oo keliya ayaa dhici doona fiorentina ayaa waxa ay la ballansan tahay kooxda lazio ac milanna waxay la ciyaari doontaa kooxda atalanta dhinaca kalena horyaalka dalkaasi sbain ee laliga weli waxaa isku dheggan kooxaha barcelona iyo reaal madrid kooxdii guuldarraysata saddexda kulan ee harsan ayaa laga yaabaa in ay haweyso horyaalka kooxahan ayaa hadda isku dhibca ah inkastoo reaal madrid ay hal kulan u harsan yahay ciyaaraha toddobaadkanna horyaalka laliigaha sbain sabtida ayaa laba kulan waxaa ciyaari doona kooxaha isbanyol iyo valensiya qaranaadana waxay isarki doonaan osasuna ciyaaraha kale axadda ayay dhici doonaan waxaana kooxuhu isku arki doonaan sidatan alaves waxa ay martiblin doontaa selta vigo laganis ayaa booqan doonta atletic bilbow ibar waxa ay ballansan yihiin sporting gihon barcelona ayaa booqan doonta las palmas real betisna waxa ay gurigeeda ku sugi doontaa atletic de madrid real madrid ayaa waxa ay garoonkeeda barnabu ay ku martigeli doontaa sevilla maalagana waxay u socdaali doontaa kooxda real sociedad ciyaarta ugu dambaysana waxay dhex mari doontaa dibartiva la corona iyo via real dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
waa hagaag dhegaystayaal nuur xasan nuur aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha aan mar kale nuur ku noqdo waan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii caalamka kuwii waaweynaa haya nuur mahadsanid shirwac madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khamiistii qiray inuu weydiiyey madaxa hay-adda demibaarista maraykanka in hay-addu ay baaritaan ku hayso isaga iyo in kale waraysi uu siiyey telefishinka m b c news ayuu ku sheegay trump in agaasimihii hore ee f b i da maraykanka james comi uu u caddeeyey in hay-addu aysan isaga baaritaan ku hayn nin maraykan ah oo xubin ka ahaa ururka alqaacida kaasi oo isku bedelay nin sirta usoo gudbiyay dowladda ayaa laga sii dayn doonaa xabsi federaal ah kadib markii akhbaaraad muhiim ah uu siiyey mas-uuliyiinta dowladda maraykanka xaakim federaal ah oo ku sugan gobolka new york ayaa shalay brant nel venes ku riday xukun xabsi ah oo siddeed sano iyo saddex bilood ah hase yeeshee maadaama uu horey xabsiga ku jiray muddadaasi ayaa la sii dayn doonaa wuxuuna weligiis ahaan doonaa qof dusha sare lagala socda waa hagaaga nuur aad baad mahadsan tahay dhegaystayaal gabagabadii idaacaddeenna ayaynu ku sii siqaynaa bal mar kale haddaba aynu eegno eeg dhinacii kaalmaha heesaha iyo weliba heesihii banaadiriga ahaa waa axmed shariif kilar iyo weliba maryam naasir cali dhegaysi haboon
abshir i ijaaba allahe ka tuwe aaminta nooha abshir ii ijaabaan allahe ka tuuge aamiin tanuuhaa sidii abka aadaniixaawo ibliis arrintood ku dheeley sidii abka aadaniixaawo ibliis arrintood ku dheeley an ahaanin islaaminkayna abaay an ilaashahayn an ahaanin islaaminkayna abaay an ilaashahayna isliye abshir ii ijaabaan allahay ka tuuge aamiin tanuuhaa
yaa salaam asliyey cabshir iyo ijaabaan allahay ka tuuge aamiinta noohay waa codadkoogii tolboonaa ee axmed shariif kilar iyo weliba maryam naasir dhegaystayaal waxay gebagabo tahay idaacaddeenna duhurnimo dhallinyarada maanto ay si wada jira idinku daadihinayaan nuur xasan nuur iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tanu idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doonna waxaan idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo